bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii caawa iyo diljir waa toddobiiy labaatanka bisha koow iyo tobnaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona amaro dhanka ammaanka ah oo maanta ka soo baxay taliska booliska ee gobolka mudug degmooyinka gobolka nugaal oo biyo iyo raashin la gaarsiinayo maamulka gobolka bari oo mamnuucay in dhuxulo la soo geliyo amaba gudaha gobolka lagu iibiyo nabadoon ka hadlaya xaalufka dhirta iyo weliba xirmaysiga diyaarado ugaar ka xaday deegaano hoos yimaada degmada xaafuun ee gobolka gardafuug soomaalida zambiya ku nool oo laga qabanayo shirkadda ilays oo macaamiisheeda abaalmarino kalfadhigii golaha deegaanka ee degmada buurtile oo dib loo dhigay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan wuxuuna barnaamijku idinka imanayaa xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya iyadoo ciddii barnaamijkan uu dhaafana mar kale ay kaga bogan karayaan website-ka iyo radio daljir com anigoo jamaal faarax aadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya caawo iyo daljir waa hagaag aynu gudagalle barnaamijka taliyaha qaybta booliiska ee gobolka mudug mudane cabdi waaxid cabdulle warsame ayaa maanta soo saaray amaro cusub oo dhanka ammaanka amaradan ayaa faraya hoteelada masaajidyada iskuullada iyo gaadiidka dadka qaada in ay yimaadaan saldhigyada booliiska ee gobolka mudug si loo ogaado dadka u shaqeeya iyo weliba rakaabka ay gaaduudka sidaan taliyaha ayaa sababta awaamiirtan lasoo saaray ku sheegay in ay tahay ilaalinta iyo sugidda amniga gobolka mudug guud ahaan waxa uuna intaas ku daray in ciddii u hogaansami weyda sharciga la horkeeni doono hadalkii taliyaha qaybta booliiska gobolka mudugna waxaa ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim halka waxaan ka salaamayaa ummadda reer mudug iyo idaacadaha ama saxaafadda xaaladdu aad iyo aad bay u fiican tahay wax dhibaato ah oo hadda jiraa ma jiraan xaalado yaryar baan waxaan rabay inaan idaacadda marsiiyo oo runtii ku habboon idaacadda inay madho markaa kadibna ficil ahaan iyo baraatik ahaan aan u samayno waxaan doonaynaa halka kale inaan ka sheegno meheradaha kala duwan inaanu la soconno aanu rabnaa hadda ka horna waanu sheegnay annagoo hawshaa dhexda kaga jira ayay xoogaa hakatay waxaan doonaynaa hoteelada magaalada ku yaalla oo waaweyn iyo kuwa dhaxaba mulkiilayaasha iska leh inay yimaadaan xafiiska booliiska gaar ahaan qeybta iyo dambi baarista in aanu kala tashanno oo isla aragno hoteelkaa dadka ka shaqeeya inaanu baranno iyaga laftigoodana ay bartaan aanu liisgarayno aqoonsanno taas waa qodobka koowaad waxaan doonaynaa in hadalkaa la tixgeliyo si annagu aanu u ogaano cidda ka shaqaysa meheraddaas si hadhowto aan wax walba u dabagallo u ogaano wax dhibaata a ma aha dadka ka shaqeynaya dad soomaali a weeye qofkii uun waxba isa weeye qofka anagu raadinayna maaha qofkii soomaaliya oo shaqaysanaya wax dhibaata iyo wax cunsuriyada iyo wax mushkilada oo lagu wadaa midna ma jirto cidduu rabaa ha ahaado ama reer gaalkacyood ha ahaado ama reer gobol kale ha ahaado waxaan rabnaa inaan naqaano qofkaas oo meheraddaa dadka jooga oo siyaadada ah oo ka shaqaynaya inaanu aqoon u leenahay baan rabnaa marka waxaan leenahay mulkiilayaasha si iska tartiib ah idinka waxba isdhibin noo imaada waxbaan isla arkanaa markaasaa waxaan maaragtay wixii aan isu sheegi lahayn aan isu sheegana waa inaad arrintaas amar weeye aad u hoggaansataan qodobkaas halkaa weeye qodobka labaad waxa weeye iskuullada iskuullada waxaa jira tiro badan oo magaaladan gaalkacyo ku yaala oo dad badani ay dhigtaan markaasna macalimiin badani ay joogaan macalimiintaas iyo iskuulladaasna waxay u badan yihiin brivate iyo qaar dowladdu leedahayba waxaan rabnaa marka mushkilad kale ma jirto in macalimiinta iyo maamulayaasha iskooladu ay noo yimaadaan aan isla aragno waxaa laga yaabaa iskoolka labaatan qof inay ka shaqayso laakiin labaatanka qof waa inaan isla naqaanaa iyaduna waa tii hore oo kale wax qofkaas soomaaliga ah oo ama reer gaalkacyoodka ama reer gobol kale ah laga rabo iyo wax loo sheeganayo oo dhibaato ah ma jirto laakiin waxaa la doonayaa in la yaqaano in lays yaqaano waxaan haddaan boliiska nahay inaanu mujtamaca ku dhex jirno oo ku dhex milan nahay si aan ula soconno arrimaha nabadgelyada ujeeddada koowaad aan ka leenahay taa weeye iyadana waxaan jecel lahay dee inaanu warbaahinta u marino ma doonana askar qaba waxla qoryo wadatay ardo isku dhiganaysa inaanu maarata isku beegno waxaan doonaynaa marka in si tartiiba maamulayaasha sare ay noogu yimaadaan liiska noo keenaan hadhow laba qofoo iska dhaarcada ku darno soo kontaroolno la soconno waana arrin nabadgelyada qusaysa ee ma aha arrin ujeeddo kale leh taasna halkaasaan maaragtay ku soo koobayaa qodobka saddexaad waxaan rabnaa masaajidka masaajidyada mashaajid badan baa magaaladan ku yaala oo waaweyn oo jaamaco ah iyo kuwo ka yaryarba iyagana waxaan rabnaa inaan barano haddee markaas culimmada meeshaas joogta inaanu naqaan baan rabnaa maxaa yeeley waa meel mujtamacu isugu yimaado oo weliba wakhtiyo badan oo isugu yimaado de waxaan rabnaa inaanu markaas arrimo iyaga quseeye kala sheekaysanno iyagana aanu xiriir inaan la yeelanaan rabnaa inaanu maarata si joogtaa u xiriiraan rabnaa maadaama la rabo waddanka nabadgelyadiisa in laga shaqeeyo dhaqdhaqaaq kasta in lala socdo iyaduona ahmiyaddaasi noo leeyihiin waa meel xurmo leh waa meel cibaado ma doonana maaragta qabqab iyo inaan la galla iyo maaragtay maxay tahay askari iyo xagga fulaan laakiin waxaan rabnaa si iska tartiib ah inaanu ula soconno iimaanka mu'adinka culimmada kale oo wax ka marinaysa sida xaaladiisu tahay inaan la soconno si sharafa oo tartiiba oo dhib yaraan ah taasna intaasaan leeyahay halkaasaan kaga gudbayaa waxaa qodobka afraada malcaamadaha waxaa jira malcaamado badan baa ku yaala oo dugsi qur-aan ah magaalada gaalkacyo waxaan doonaynaa waa meel iyadana mujtamacu isugu yimaado dhallinyaro badan isugu timaado wax lagu baranayo muhiim ah laakiin yay u furan tahay qofka meheradaan iskale waa inaan naqaanaa waxaan rabnaa annaga magaalada inaan telefoon iyo wadahadal iyo aan ku dhex soconno waxaan rabnaa si degan oo nabadgelyo ah oo boliisnimo ah oo dowladnimo ah inaanu ula soconno arrinta waxaanu doonaynaa cid walba si tartiib inaan dhagaha ugu saarno boliiska inay la shaqeeyaan hay-adaha nabadgelyada inay la shaqeeyaan iyagu nabadgelyadooda inay ka shaqeeyaan runta in laga hadlo waxaan doonaynaa marka qodobka afraad malcaamadaha waa muhim marka qofka iskaleh oo ay u furan tahay waa inaan naqaanaa waa qorananaa meel baan dhigananaa hadhowta ma ogtahay si sahlan baan ku helnaa telefonkiisa isagaba ma aha micnaheedu qofkaas in ama la daba joogo ama dhibaato loo geysanayo laakiin micnaheedu waxay tahay waa tii hore aan sheegay waxaan rabnaa inaan naqaan waxaan la joogno inaan naqaan dadka yaga inaan naqaan yacni meeshaanu u mari lahayn nabadgelyada inaan naqaan sidii dembiyada aan uga hortegi lahayn inaan naqaan haddii loo baas aan uga dabategi lahayn in wax noo soo kooban yihiin inaan ummadda isnaqaano laakiin inaan iska seexseexanno ama maaragtay rag kale intay iska yimaadaan meesha ay iska maamushaan waa waxyaalaha aan rabno inaan aysan dhicin taasna waa qodobka afraad intaas waa meheradaha iyo masaajidyada iyo iskuullada iyo hoteelada waxaan lahadayaa gaadiidleyda waxaa aada dhib u ah hadda run marka laga hadlo waan rabnaa dowladda inaanu ku celino jidadkii loo sameeyey bilicda magaaladu mushkilad bay ku noqdeen kontaroolkii magaalada baabuurka xagguu marayaa waa leexanayaa wadadaasaad ka goynaysaa mid kaluu maraya wadooyin tiro badan baa la sameeyey wadooyinkaas aad bay u qurux badnaayeen aad bayna u faa'iido badnaayeen laakiin dhibtoodana waa la yimaadeen waxaan leenahay kow gaarigii lagu qabto isagoo maraya inta magaalada ka baxay wadada laamiga ah waddo aan ahayn ma aha iska rogo dhagax wadda iyo baabuur barayfad oo dhul soo fiirsanaya iyo laga hadlimayo laakiin baabuur waxaa laga hadlaya magaalada ka baxaya ama soo gelaya gaarigii aan ku qabano boliisku ay ku qabtaan wuxuu mutaysanayaa ganaax hadeerba dhagaha u fur annagaa goynay waxa weeye maadaama annagana laka raba inaan sugno ammaanka ilahay baa ammaan ammaanka suu kaleeh oo annaga mas-uuliyadna saaran tahay ogow gaarigaaga waa ganaaxanaa wax laba boqoloo dollar ka badan baan ku ganaaxanaa ogow gaarigaaga hadeerba laamigaa la mar arrintaas waxa weeye waa arrin aad nooga xoog badatay runtii oo aan rabno inaan la kaashano dowladda dhexe si jidadkaas ama loo xanimo ama siyaasad cusub dowladda ugu keento inta arrintaas soo baxayso annagaa gacanta kusii haynana waxaan leenahay baabuurkaaga hadeerba haysaga cayaari hadeerba ha ooyin hadhowta nabadoon ha soo kaxaysan lacag ma haysta hadhihin ha marin jid aan laamiga ahayn markaad soo gelaysid laamiga soo raac markaad soo gelaysid soo haddii hameen la qabtana xarig buu mutaysanaya darawalka maxkamaddaan geeninaa khiyaamo qaran inuu sameeyey baa lagu soo eedeynaya waxa weeye baabuur hadda ka horna waa sheegnay muddo badan baan ka hadlanay arrintaas laakiin arrintaa runta marka laga hadlo waxa weeye ayaantii hore way hakatay lakiin hadda waxay u socotaa si xawli ah ma aha baabuurta waaweyn waa baabuurta yareer oo noohooyinka xataa maarkadyadu uma badna waa noohooyinka iyo basaska ayaa ugu badan iyo ciddi kaleoo la halmaasha waxaan leenahay arrintaas hadeerba joog waa digniin waxaan rabna anagu boliis baa nahay annagu wax ma dilo wax ma handadno dadka maskaxda kama gallo wax maaragtay ma qarribno waxbaan wanaajinaa wax wanaajintana waxaa ka mid ah dadka in wax loo sheego oo loo digo hadeerba waa kuu digni rag noohooyin wataa jira oo tahriib iyo waxaas guuraynaya ciidamaa loo soo xil saaray iyaguna guuraynaya ogow kuwa iyaguna guuraynaya baa loo soo xil saaray ha xirmin taasna waxaan leeyahay baabuuryada nooca jidadka mara noocaasa baabuurta kale wa baabuurta waaweyn waxaa jirta in lagu mashquulsan yahay baaritaanka baabuurta anugu hadeer saas iyo saasay tahay dhihmi lakin waxaa la gaarigaaga waxa uu sido iyo wax warqadda ku qoran hays yeesheen yaan gaarigaaga laga helin wax aan warqadda kuugu qornayn inta sikor warqadda kusoo qoratid yaa sigaar ha soo saarin ama ha soo saarin dhar ama ha soo saarin wax kaloo kontrabana ama ha soo saarin wax kaloo khalad ah gaarigaaga iyo bacmushtirnimadaada iyo nabadgelyadaada iyo dalkaaga isku ilaali laakiin haddii inta lagu baaro ogow haddii inta lagu baaro wax warqadda kuu qoran waxaan ahayn aad sidid waa islugoys waana ugu talagalay arrintaas askartana waa ku amaray waana ku baraarujinay weliba laanta ilaalinta canshuuraha baa arrintaas xoog ugu howleh iyo taraafikada iyo rag badan oo boliis ah noocyadiisa kala duwan ah iyo ciidamo kaleo xataa iyaguna la halmaala baabuurkaaga waxa aad sidid waxaana soo saaray haddaa bermuudo tahay waa wax kale iyadaan ciidamada bermuudadaas samayn waxaa kaloo noo soo socda oo dhowaan helena qalab baabuurka sigoo taagsaa loogu fiirinayo waxa saaran ogow in wax noo kordheen oo wax noo kordheeyaan marka adiga haddaa isleedahay xamaaliba kama bixi karaan oo xamaaligaas waxaas oo baabuurkan waa candhameedle oo toban kish baa hoos saaran oo labada kish oo siisa alaabtaa dhigo qalab baan bahelnay hadda kow dheh waxaan kaloo aan hadda tariifadeeda la dowladda ka amranay xamaaliyiinta in haddii baabuurkaas waxba laga waayo annaga aan bixino haddii wax laga helana haddee wixii uu mutaysan lahaa iyo xamaaliga iyo wixii lagu ganaaxi lahaa iyo wixii lagu xidhi lahaa intaba ay isaga dushiisa noqonayso inahaasaan ka hadlay qodobadaa kala duwan baan ka hadlay waxaa intaa raacinayaa nabadgelyada ha laga shaqeeyo midnimada ha laga shaqeeyo soomaalinimada ha laga shaqeeyo puntlandnimada ha laga shaqeeyo ammaanka ha la ilaaliyo dadku waxaa la rabaa si degan oo tartiiba inay u fahmaan nabadgelyada iyagu inay iska leeyihin ilaahay ka sukow dalkooda inay tahay gurigaagi tahay carruurtaadi tahay waa in khilaafka la ilaaliyaa waa in wixii wax bi'isnimo ah la ilaaliyaa hadda ka hor waa ka hadlay idaacadaha qaarkood tuugtaan ka hadlay iyagana ololaan ku wadnaa waxaa la rabaa in meel looga soo jeesto khaladaadka iyo dembiilayaasha waxaa kaloo la doonayaa dadka dad qofkii mas-uul ama herad leh ama guri leh ama deegaan lahow ciddii aadan garanahayn oo ad istiraahdid allala ciddaan waa caadi ma aha horta waa inaad biliiska kusoo wargelisaa waa inaad adiga laftigaagu haddaad qaban karta aqbataa yaa kaa xiga qof cadow aad og tahay in aad inta laba kale u yeeto qabatso tirado boliiskii u soo gaara ama si tartiiba noogu soo sheego duu meesha degan yahay guryihiina dadka ka kelinaysaan ogaada arrimaha nabadgelyada ha laga shaqeeyo dowlad wanaagga ha la aado waxbarashada iyo tacliinta ha la aado yacni ha la aado horumarka iyo ganacsiga yacni fidmada iyo khilaafka iyo maaragtay dacaayadda ha laga istaago ha lala shaqeeyo ciidanka booliiska ciidamada amniga o dhan ha lala shaqeeyo gaar ahaan ciidamada boliiska boliisku waa saaxiibkiin waa adeerkiin waa wiilkiinii waa walaalkiin waa idin garab taagannaha asalamu calaykum
iminkana nugaal guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay xafiiskiisa magaalada garowe waxa uu kaga hadlay qaabka loo qaybinayo biyo iyo baad la gaarsiin doono dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen ee ku dhaqan degmooyinka gobolkaasi nugaal iyo deegaanada hoos yimaada shirkan jaraa'id ayuu cumar faraweyne oo ah guddoomiyaha gobolka nugaal waxa uu sidoo kale ku sheegay habka loo maamulayo biyaha la gaarsiinayo deegaanada ay abaartu ba-an ka jirto hadalkan ayaa ka dambeeyey kulan shalay maamulka gobolka iyo maamulada heer degmo ee gobolkaasi ay ku yeesheen magaalada garowe guddoomiye cumar faraweyne hadalkiisiina waxaa ka mid ahaa shirka yagan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay sidaad hore oo socotaan shalay oo taariikhdu ahayd lix iyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo lix iyo toban waxaa shir isugu yimi dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada puntland iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka shirk iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda baasaweyn shirkaasoo looga hadlayey abaaraha culus ee ka jira gobollada puntland saldhigiisuna ahaa biyo iyo cunno shirkaas wasaaradda arrimaha gudaha waxay samaysay qoondo iyo baasaweyn iyo gobolladao dhan sameeyeen dukumentigaana loo dhiibay annaguna si deg deg ah baanu waxaanu isugu nimi gobolka nugaal guddoomiyaashiisii degmooyinka oo dhan waxaanuna samaynay qoondadii si loogu howlgalo loona gaarsiiyo dadka dhibaataysan ee ku nool degmooyinka fogfog iyo kuwa dhowdhow labadaba annagoo fiirinayna lixaadda abaaraha iyo degmooyinka si ay u kala culus yihiin falanqeyr kadhi kadib waxaanu ku samaynay qoondaynta biyaha iyo raashinka sida tan degmooyinka ee ugu degmada kow degmooyinka ugu hadardaranay oo gobolka nugaal waxaa u horeysa degmada dangorayo waxaanu astaynay in biyaha laga dhaamiyo ceelka ee libaaxo iyo ceel buh labadaa ceel lagana dhaamiyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan boote bishii ceelashana shidaalka iyo shaqaalaha ka shaqeynaya lacagteeda la bixiyo oo la gaarsiiyo dadka ooman biyaha la gaarsiiyo dhinaca raashinkana in kun qoys raashinkood bishiiba la quudiyo la gaarsiiyo degmada ayl iyadana waxaan u qoondaynay saddex boqol iyo todobaatan iyo shan boota bishii in loo dhaamiyo waxaan laga dhaaminayaa ceelasha kale ah maraya kabaal biyocaddo dhaganle iyo dhanaane degmo walbana waxay leedahay qoondada kun qoys iyo atamyada raashinka oo aan shaashaacin doono waxaana soo dhaafay mas-uulka ah oo samayn doona guddoomiyaasha degmooyinka iyagaa shaqadaas mas-uulka ah iyagaana loo doortay annagu heer gobol baa nahay waana soo mari doonaa laakiin shaqada rasmiga iyaga weeye degmada buurtinle waxaa loo qoondeeyey saddex boqol oo boote waxaana laga dhaamin doonaa ceelasha kale ah ceelka jalam iyo degmada buurtinle ceel ku yaalla qoondada raashinkuna waa kun qoys weeye waxaa jaangoys waa muddo bilah degmada garowe waxaa laga dhaamin doonaa loo qoondeeyey boqol iyo konton booyadood waxaana laga dhaaminayaa rabaable iyo awr culus qoondada raashinkuna waa kun qoys degmada godob jiraan waxaa laga dhaaminayaa biyaha wargaduud iyo isla godob jiraan degmada saddex boqol waxaana loo qoondeeyey saddex boqol oo boote waxaana raashin kale qoondadeedu waa kun qoys raashinkaas wuxuu ka koobnaan doonaa bariis bur sonkor saliid iyo timir qoondadaas waa qoondada ay ku tala gashay dowladda puntland inay kaga qayb qaadato abaaraha waxaana mas-uulka ah guddiga abaaraha iyo oo qeybta maxaa ahayday biyaha iyo iyo raashinka waxaan rabaa markaa inaan intaa ku daro baaq aan u jeedinayo dadka reer puntland gaar ahaan gobolka nugaal waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato abaaraha intaasu waa intii qoondada dowladdu samaysay dadka jaaliyadaha iyo dadka waxhaysta shaqaalaha ganacsatada dhammaan waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato gurmadka abaaraha oo guntiga dhiisha laysaga dhigo haddaan ilaahay raxmad khayr qabta inoo keenin abaar khataraa muuqata waxaanu samayn doonaa howlal waaweyn oo qof waliba aw wuxuu awoodo aw keeni doono oo bakhaara ah oo halkaa laga gaarsiiyo qof walba wuxuu keeno haddii alla idmo waa ka guddoomaynaa ajar iyo xasanaad bayna u noqonaysaa intaas la qoondeeyey waa dhiig joojin abaartu siday ahay roob keenin sida roobab ku dii jireen waa lix bilood wakti dheer weeye marka lixdaa bilood qoondadaas dadka waa ku yadhahay bishii waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba iyo mar koowaad in laga qayb qaato abaaraha oo loo gurmado annaguna shaqo kastoon hayna waa dhigaynaa haddii alla idmo waxaanu istaagaynaa inaanu samayno gurmad deg dega dhammaan shaqooyin kaleo dhan hakadaan gelinno oo loo gurmado waxaanu samaynay guddi heer gobol ah waxaanu samaynay guddi degmooyinku soo sameeyeen guddi heer degmaah oo islamarkaana isaguna sii xisaabtami doono guddiga heerka goobta saas isugu xirnaan doontaa cid walbana waxaa raa shaqada in la mideeyo oo meel la isugu keeno oo ay hal madax noqoto saasaan rajeena in laga shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maamulka gobolka bari ayaa sheegay in la mamnuucay amaba la joojiyey dhammaanba dhuxushii la soo gelin jiray magaalada boosaaso iyo guud ahaan gobolka iyo in xataa gobolka dhexdiisa wax dhuxula lagu iibiyo waxa uuna maamulku sheegay in gaadiidkii lagu qabto isaga oo sida dhuxul laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi axmed cali cabdulaahi ciro oreysi gaara siiye ririyo daljir ayaana arrimahaas ka warramay waxaana waraystay weriye xasan haykal oo ku sugan stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso hadeer anagu ma hadda ma aanu joojin dhuxusha xilliga aan ka hadlayn hadeer ma aha horey baan loo joojiyey dhuxusha laakiin maanta waxaanu ka hadalnay saxafadeedka aanu qabanay wuxuu ahaa maadaama baabuur ay timi dhowr baabuur ah oo hadday lahayd maayo magaalada soo galay horena hadday lahayd maayo loo looga hortegay oo magaalooyinka ay ka mid yihiin waaciye iyo carmo iyo ufayn saddexdaas degmo iyo guddoomiyaashooda iyo annagu haddii lahayd baa taageeraynay aanu ka ururinay meesha la yidhahdo cabagade iyo iyo barookle iyo xe- togagaas ay ka jirayaan dhuxusha aanu u diray ciidan oo laga soo gubay oo qa- dadkina lasoo xirxiray macaabista lasoo xirxiray horena aanu u qaadanay amarkii wasaaradda deegaanka ay bixisay iyo wasaaradda arrimaha gudaha in dhuxusha la joojiyo marka sidaas weeye waxaan u wadan waan u adkeynay waxaan nidhi marka maadaama eh, hadda baabuur baa timi sideed ah oo waxaa la yidhi waxay ka yimaadaan dhinacaas oo dhuxul sida waxay isku qabsadeen wasaaradda eh, waana la cashuuraya iyo la cashuuri maayo iyo haddii lahayd ma waa la garaaxaya marka waxaan soo jeedinay iclaan ah eh, shanta bisha laga bilaabo baabuurkii lagu helo dhuxul sida oo gobolka soo gala eh, ama magaalada boos soo gala ama jidka soo maraba kontarolada waxaa lagu amray haddii lahayd maayo in la qabto baabuurkii lagu amro oo la- lagu helana in laga gubo dhuxusha magarat marka magaadiidka dhuxusha soo qaada ee magaalada soo geliya mise waa dhuxushii dhammaan ee magaalada taale dhuxusha oo dhan dhuxusha oo dhan dhuxusha oo dhan dhulkii oo abaara oo abaari ka dhacday geedihii haddii aadma harana la baabiinayo oo la gubayo waxa weeye dhuxul mamnuuc bay ka tahay wadanka horaana loo joojiyey dekreeta madaxweyne kusoo baxday waxay kusoo baxday haddii aadmayo wasaaradaha oo dhan baa go'aamiyey dhuxul lama lama ogola ma garan waaya maxaa kusoo aadiyay marka guddoomiye xilligan in dhuxushii aad joojisaan xilligan ma joojin horaa loo joojiyey waa ku yidhi horey baa loo joojiyey laakiin maanta waxa weeye sababta aanu u niri had la joojiyo waxaanu aragnay baabuur badan oo soo gashay magaalada oo dhinaca ka timi eh, xawadada aeroboorka xaggeeda ah waayahay marka eh, maadaama dhuxushii la joojiyay sida aad ka dhawaajiseen eh, dhibaato fara badanna deegaanka ay ku hayso en, abaaro badanna ay jiraan oo xaaluf badan uu jiro oo xoolihiina ay badanayaan dad dhimanayaan dadkana ay soo xaroodeen en, maxaa bedel ah loo hayaa dadkii marka Eh, waxaa dhuxushii- bedela oo loo hayaa saddex arrimood xaabada waa la shidan karaa in xaabada qallashay maadaama hadda aanba roobi jirino dhuxushi dhirta qaarkeed ay qallashay eh, xaabadaas waa la shidan karaa bibigaas baa la shidan karaa makiinada naaftaha baa la shidan karaa kulli waxyaalo badan baa jira haddii idhahaan maay bibigaasta waagi dhaweyto oo la bilaabayo toddobaatan baa lagu bilaabay dollar inay gaadho haddana waxay maraysaa shan iyo soddon marka waa ay dhacday marka waa jiraan dad aan garan karin haddii idhahaan ay ku adag tahay ama ay xagga eh, noloshooda ay- aynan ka iibin karin ama haddii idhahaan ay ka baqaayo inay ku gubtaan waxaa jira marka artirtis kaleto oo ka fudud oo sida baxala nafta lagu shubaho saa loo bambeeya baa jira naftadana waa jaban tahay waxaa jira xaabada ruuxeeda la shidan karaa laakiin dhuxusha oo la jaraayo dhirtii oo la xaalufinaayo waxa weeye waa mamnuuc weeye waaya marka en, dumar fara badan baa suuqa fadhiista oo ka ganacsada en, caruur ku biila iskoolla ka bixiya marka maxaad oran lahayd iyaga kuwaas waa u sheegnay dumarkaas waa u sheegnay maantana waa laga soo duubay ribood baa laga soo qaaday waa laga soo duubay waa lasoo arkay caawana waa daawan doontaan haddii ilaahidmo waxa weeye ilaahay qofka aan khayrka lahayd uu ku bedelo dhuxushaas oo xaalufa oo waddanka baabi'isay oo xoolihiina alla ogyahay abaari inay ka jirto waxaan leenahay istiq waad helaysaan laakiin meel kale oo ka fiican ka doonta ma garan waayahay ugu dambeyntii gaadiidka aad sheegteen in dhuxusha ay soo qaadaan maxaa tallaabo aad ka qaadaysaan haddii amarkaas ay soo jebiyaan qaada baabuurka soo qaadana waa la ganaaxaya Eh, marka hore dhuxusha ay sidaana waa laga gubayaa kontarool kastana waxaa la afarayaa inay amarkaas fuliyaan oo ay dhuxuli soo gelin magaalooyinka waaweyn ama haddii ilaahan maayo si dhuxusha loo dabar jaro Eh, dadka shita oo ku shita meelaha ay ka shitaan oo la gaari karana waa la gaaraya xoogahana waa laga guraya sidii sharcigu ahaa iyagana waa soo qabanaya qaarkood waa lasoo qabtaa dabaxkabad baa la saaraya waddanka tallaabaa laga qaadaya sharciga waafaqsan isla wararkii ku saabsanaa dhinaca deegaanka ayaan ku jirnay nabadoonna maxamuud cabdulaahi maxamed oo ka mid ah nabadoonnada gobolka nugaal ayaa mar uu saakay soo booqday xarunta diljir ee magaalada garowe waxa uu ka hadlay arrimaha la xidhiidha dhinaca xaalufka iyo dhulka la xirmaysanayo waxa uuna sheegay in dhulkaas oo ahaa xoolo daaqsimeed iminka ay jiraan cagafyo dhirta burburinaya taas oo keentay nabaad guur nabadoonka ayaa ku baaqay in dadka arrimahan samaynaya sharciga la hor keeno hadalkii nabadoonkana waxaa ka mid ahaa Eh, anigu muddo hadda dhowr sano ah magaalada inaad laamiyada ku baxa maahe dhulka xoolo daaqsinta oo deegaanka ma aadin shalay baa ilaahay wuxuu idmay inaan magaalada ka baxo oo aan aado dhulka miyiga ah oo xoolihii abaarsanaa aan biyo iyo raashin eh, xoolaha la siiyo iyo aan u qaado shalay goor afar saac ah baan magaalada ka baxa waxaan socday ilaa iyo meesha la yidhaahdo doodhays oo markii awr culus laga yimaado oo nugaasha laga soo dhaco eh, nugaasha laga soo bilaabo ilaa meeshaasaan socdo waxaan soo arkay arrin masiibo qaran ah oo dhulkii haysata waxaan soo arkay dhul aan dowlad lahayn waxaan soo arkay dhul aan odayaal lahayn waxaan soo arkay dhul aan shacab lahayn waxaan soo arkay dhul aan waxgarad lahayn waxaan soo arkay dhul masiiba ka dhacday masiiba hadday jirtay dhul ay ka dhacday baan soo arkay inna waxaynu ka qaylinayna ayaamahan oo bannaanka ugu baxayno oo ilaahay aynu ka nabad ka- kaga nabadgelaynayo aynu ilaahay baryadiisa bannaanka ugu baxayn abaar baa ina haysata colaadina waa ina haysataa ilaahay abaarta inuuna ka reebo colaaddana ina ka reebo baynu ilaahay ka baryeynay laakiin waxaan soo arkay abaartii iyo colaaddii oo innagu aynu gacmeheenna ku samaynayno oo aynaan ogeyn innagii baa gacmeheenna ku samaynayna mana ogin waxaan soo arkay oo labada arrimood oo abaarta iyo eh, colaadda aynu labadaba gacmeheenna ugu samayna ay tahay dhulkii xoolo daaqsinta ahaa oo deegaanka ahaa oo dhirtu ku taalay oo dooxooyinka lahaa oo carisyada lahaa oo buuralayda lahaa oo dullaha lahaa oo cagaf lagu diiray cagaftaas lagu diiray oo dhirtii lagu dhammeeyey oo lagu murxiyey abaartii iyo colaaddii labaduba iyagay soo gelaysa waa midda abaarta ah maanta haddii roob yimaado geedka xoolu daaqi lahaayeen waa qallalan yahay waa la abaarayey xididkiisii baa la siibay cagaf baa diiratay haddii haddii roob qabto geedkaasi soo bixi mayo meel xoolo daaqaana ma leh dhulkii cagaf baa diiratay oo lagu nabaad guuriyey taasi waa midda abaarta midda colaaddu dhulka haddii qof waliba shan dooxa ooto dhulku toban qof ma da- ma- ma gaarayo toban qof ma gaarayo waxa weeye haddii qof dooxa iska ooto oo dooxadii roob qabto oo xoolihii u soo guuraan dadka xoolo laydaahay ma aqbali doonaan in qofku yidhaahdo meeshaan anaa laho la degi mayo halkaasna waxaa ka imaanaya isku dhac iyo colaad iyo in dadkii islaayo iyo in meeshaas dhibaata ka dhacdo arrintaasina waxay u baahan tahay in laga hortago yaa ka hortegaya waxaa ka hortegaya dowladda waxaa ka hortegaya odayaasha nabadoonnada ah waxaa ka hortegaya waxgaradka waxaa ka hortegaya oo la rabo inay ka kacaan waa shacabka shacabka weeye arrintaan anigu soo arkay shalay waa masiibo qaran waa masiibo qaran wax loo dulqaadan kara maaha wax loo fadhiyi kara maaha wax loo aamusi kara maaha indhahayga waxaan saaray geedkii abaarta ku bixi jiray geed madowga la odhan jiray qalaanqashii iyo higladii iyo maygaaggii iyo garaskii iyo cadabiirkii intaas oo maanta bilaabay inay baxaan oo xay iyo laan saaray oo inta cagaf loola tegay cagaftii huftada laga wada geliyey oo xaggana xididkii la gooyey xaggana laamihii oo baaraci qoyan yihiin oo shalay iyo daraad cagaftaasi rujisay baan indhaha soo saaray oo meesha saas lagu sameynayo uu geeli daaqayo baan indhaha soo saaray waxaa kaloo la ii sheegayey oo shalay fog la ii sheegayey meesha la yidhaaha jibaaxa niman geel ku soo xereeyey oo rabaa halkaa inay raashin ugu kariyaanoo ku biilaan oo halkaa ku soo xereeyey oo inta shalay fognaaga u tageen yidhaahdeen meeshaan annagaa lehe geela ka ka rara wallaahi inaydan xataa ku maalayn saakaa lehi ee ka guura halkaasaa isku dhacu ka imaanaya sidaa darteed colaaddii iyo abaartii labadaba innagaa gacanheenna kaga samaynayna dhexdeenna iyo meeshaan deganay labadaba innagaa samaynayna waxaan ugu baaqayaa dowladda waxaan ugu baaqayaa odayaasha waxaan ugu baaqayaa shacabka waxaan ugu baaqayaa dadka degaanka gobolka nugaal dadka ku nool allihiin hadduu alla yahay oo aad dad islaama tihiin oo noloshiinna iyo jiritaankiinna iyo aayihiinna aad ka fakaraysaan war fadhiga ka kaca war waxaan shalay arkay looma fadhihi karo waxaan kale oo soo arkay laba arrimood oo iyaguna la yaab leh arrinta koowaad waxay tahay waxaa sama la sameeye kaamam dadkaas cagafta dhulka gelinaya oo ku jaraya waxay samaysteen kaamam waxay leeyihiin tiimam kaama magaalada ka baxsan bay degan yihiin haddii loo baado anaa dadka soo tusaya kaamamkaas cagafyadaa u yaalla baabuurtii dhulka lagu kormeerayo lagu lagu ilaalinayey oo lagu sahaaminayey baa u taalla halkaasay raashinka ku karsadaan oo qaadka ku cunaan oo kamberi ku yihiin oo degan yihiin waa weydiiyo waxaan idhi maxaa meeshaan ku samaysaan waxaa la yidhi waxaanu nahay kambenigii dhuljeexa dhulkaanu jeexnaa annagu kambeni baanu nahay dhulka jeexa dhulaanu kuu jeexna ma haysata sidaasaa ka socota waa arrin la yaab leh waa kaamam dhan dhulka iyaguna waa jeexdaan dadka ay lacagta ka qaadanayaanna waa u jeexaani waxaan soo jeedinaya oo ugu baaqaya dawlad iyo shacabba in laga kaco fadhiga magaalada in loo calaamadiyo limid ayan dhaafin limid ayan dhaafin inta ay ka gaarayso limid aan la dhaafsiin karin dhulka loo astaynayo oo la yidhaahdo intaasaa magaalada u calaamadsan intii calaamaddaa bannaanka ka xiga waa dhul daaqsin cid calaamadsanan ka dhaala ma jirto cid yeelan ka dhaala ma jirto intaa calaamadda ay saaran tahayna waa magaaladay u astaysanta in la yidhaahdo in la yidhaahdo halakan meesha la yidhaahdo matoorkaas buuraan sahablood ka shisheeya lama dhaafi karo halakan gol caligari lama dhaafi karo halakan xerada milatariga lama dhaafi karo halakan kontaroolka lama dhaafi karo afartaas seejo in loo sameeyo magaalada wixii bannaanka ka-ana ay noqdaan dhuldaaqsimeed xooluhu leeyihiin qofkii yaada waa leeyahay ama calaamadda ma u celiyana sharciga la hor keeno anigu arrintaasaan soo jeedinayaa midda aan ku kala badbaadi karno waddankuna ku noolaan karana waa middaa waxa weeye nimanka cagafyada wata waa in sharciga la hor keenaa nimanka cagafyada wata oo inay dhulka ku nabaadguuriyaan cagafyada u soo gatay sharciga waa in la hor keenaa waxa weeye ninka ay dhulka u calaamadinayaan sharciga waa in la hor keena waxaa la odhanayaa dooxa hebla hebel baa calaamadsadayoo isagaa leh oo cagaf buu marsaday hadda ninkaasi wuxuu sharci u leeyahay dooxadaa markuu calaamadsaday in sharciga la hor keeno oo maxkamad la saaro buu sharci u leeyahay taas marka waxaa cagsi u noqotay oo ninkii baawar ku helay meeshii inuu yeesho oo la yidhaahdo wiilkii hebel hebelahaa baa halkaa cagaf gashadayoo calaamaddaa isagaa laho qori aakaabu la ag fadhiyaa nina uma tegi karo saasuu baawa ku yeeshay waxaan leeyahay fadhigaa laga kaco fadhi inooma harin oo aamus inooma harin aan fadhiga ka kacno aan nolosheenna badbaadino aan dagaankeenna badbaadino aan dhiiggeenna kala badbaadino asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
iminkana xaafuun wararka ka imanaya degmada xaafuun ayaa sheegaya in diyaarado aan la aqoon halka laga leeyahay ay guranayaan ugaarta duurjoogta ee deegaankaasi taas oo horey maamulka gobolka iyo shacabkuba ay u mamnuuceen taliyaha saldhigga booliiska ee degmada xaafuun cabdinuur cumar ismaaciil ayaa radio daljir u sheegay in ay horey u soo wargeliyeen shacabka deegaankaasi iyadoo oona horey ay u jirtay go-aan bulshadu ay ka qaadatay in aan la ugaarsan karin duurjoogta islamarkaasna qofkii lagu qabto tallaabo laga qaadi doono maxamuud cabdi ibraahim ayuuna u warramay taliyo diyaaradahani muddo waxay ku hawlanaayeen siday uga dhamayn lahaayeen duurjoogta gobolka kolley inta aan anagu ka warhayno si kiyaaro ah ayaanu waxaan u weynay duurjoogtii oo awal aanu imaajkuud noo malaysnayd tirada ay yeelan karto ay tahay baanu weynay dhammaanteen wax yaroo adigu toban ka yar maaha intaa kadib annaga oo shakigaa weynina dhexdeeda ku kala jiro waanu isleenahay ma dadkaa cuna oo si kale u cuna oo goormaa la cunay oo isku wareegayna oo aanu baadikood ugu jirro cidii cuntay nin walibana ka dhaartay oo aanu ku dhibannahay hawshaas aanu aada uga hawlannahay waxaanu aragnay shalay maalintii ahayd oo bishuu lix iyo labaatan akaay ahayd ee stember siyaarad kusoo duushay badweyntaintay kasoo duushay kuna soo degtay ereyada xaafuun meel u dhow oo u jirta lix ilaa toddoba mayl waxay diyaaradaasi samaysay deerooyinkii bay qaadatay deerooyinkii bay qaadatay laba haboo cararaya ayaa naga hor yimi annagoo meeshii baabur wadano warwareegayna oo si xaaladda diyaaradana la yaabanayn dad meeshii joogay baanu hellay waxay yidhahdeen diyaaraddu way fadhiisatay deerooyinkii bayna qaadatay annaguna waaba ka cararay oo marki hore waxaanu mooday inay hawl kaleeto oo naftayada doonayso arrintaasi life oo khiyaaro ah ayay u dhacday waa garta marka arrintan muddo intee laeg bay soo jirtay
muddo arrintani waxay socotay oo diyaaradani ku wareegeysay meesha annagu si aanaan fahmin waxay qabato muddo dhowr iyo afartan cishaa ayaanu arkayni muddo dhowr iyo afartan cishaa adugu beriya bar meelahaas ayaanu arkayni waa garta marka horey ma u dhici jirta marka arrimahan horey haddee way dhici kartaa inay udhici jirtay laakiin annagu uma dhug lahayn manaan moodayn dad baanu moodaynay ka ilaalinaya dalka waxyaala mataqaanaa sida al-shabaab daacish iyo wixii lamida inay ilaalinayaan baanu moodaynay uma moodayn annaga kuwa weerar nagu ah waa garta marka haddii deerooyinkan ay qaadatay diyaaradda sidaad sheegtay maxaa tallaabo marka ay dadku qaadeen iyo weliba maamulka deegaanka
tallaabo la qaadi karo oo tallaabo ku beegan hadde waa tallaabo military awooddeedna ma lihin annagu awooddeedna ma lihin inaan u sheegno saxaafadda iyo warfidineedna inaan warfidiyeednada u sheegno waa de waan ku qasbannahay marka iyagu markaa shayga iyo laayir iyagaa og iyo cidday u sheegi lahaayeen inaan warfidiyeednada iyada u sheegno way noola ekaatay waa garta marka ee wax ee go-aan oo horey aada uga gaadheen ee arrimaha la xiriira ugaadha ama duurjoogta deegaanka ku sugan miyaa jiray mid weyn baa jiray oo isugu jira xabsi iyo ganaax labadaba qofkii lagu arko inuu duurjoogta ee ku tallaabsaday ee mataqaanaa een wax la yidhaahdo dhibaato inuu ku sameeyo qofkii loo aqoonsado ganaax iyo xabsi baa ka goraa oo ka qoran diyaaraddan maxay tahay marka sababaha ay ee deerada ay u qaadatay sida adigu aad sheegtay
ma garan karno siday uqaa sababtay u qaadatay cunid miyaa inay meelo kale ku beertoba ma garan karno anagu sababtay u qaadatay laakiin kolley de haddii waxa adiga xoolahaaga la qaato dee ma kala jeclin haddii xoolahaagii la cuno iyo haddii la tabcado oo la dhaqaalaysto midna maad kala jeclin oo adiga waa lagaa qaatay hantidaadi idinku miyaa idin tira koobnaayeen
annaga tira koob guud oo aanu tirinay waa ugaar kuma samayn laakiin waxay noo ahayd meelaha ay kala joogaan markii aanu tira guud isu geysanay ilaa wax laba boqol ku dhow bay noo ahaayeen xaafuun keliya ayay laba magaalo weeye oo midna wadaa la degan yahay midna laga soo guuray kan laga soo guuray baabuurta ayaanu xataa ka ilaalin jiray ma ay ahayn ugaar cararta ma ay ahayn ugaar mataqaanaa yar oo meel keliya aad ku arkaysa waxay ugaar dhowrba kaaga soo horbaxaysa iyadoo weliba aan cararayno hebed ah oo aan aqoon mataqaanaa xabad lagu rido iyo dhib lagu sameeyo midna waa wax soo jireena wax soo jireena wey waayo shalay waxa ay qaadatay ma ahayn ugaartii oo dhan shalay ma qaadan ugaarta waanu weynay waan doondoonayna sababta ugaarta loo waayey marka annaga oo aad iyo aada ugu yaaban sidii sabab ula yaaban waxa ugaartii qaatay ayaanu aragnay iyadoo guraysaba wareegisteedana waanu arkaynay oo sababta ay doondoonayso ma aanaan u qaadan nooca inay tahay si kale ayaan u turjumanay wareegisteeda inagu dul wareegayso cid kale oo aada la xiriirteen oo arrintan aada u gudbiseen ma jirtaa
maya maya maya maya waxaanu ku talagalnay inaanu idinkaanu cid idiin soo diray in layna xidhiirsiiyo inaanu idiin sheegno inaad markaa idinku fidisaan oo magaalo annagu waxaanu joognaa degmo ah oo aada u fog inaad markaa idinku na xidhiirtaan ama wixii hantideenna gurtay aad sidaad dee ula dagaalami lahaydeen idinka tallaabo aad ka qaadaan tallaabada inaad idinku qaadaan af iyo adinba maxay tahay waxaad ka filaysaa marka in laga qabto
waxaa laga qaban karaa diyaaradda meel baa laga leeyahay diyaaradaha guranaya iyo hantida doobaya meel baa laga leeyahay dal baa laga leeyahay dalkana yani maamul ahaan kolley xiriir baa lala leeyahay oo waxaa la garan karaa cidda lagala xiriiri karo maamulka iyo madaxda sarsare iyo saxaafaddu intuba
shirkadda elays ayaa maantay abaalmarino kala duwan waxa ay guddoonsiisay qaar ka mid a macaamiisheeda kuwaas oo ku guulaystay barnaamijka loo yaqaano tijaabi nasiibkaaga oo sanadkiiba mar ay shirkadaasi qabato warbixin amuurta ku saabsan xasan haykal iyo boosaaso kasoo diray caaliya maxamed calasow waxay ku guulaysatay laba garaam oo dahab ah faaduma axmed maxamed asaalad bay ku guulaysatay munaasibadan ayaa ahayd ah mid lagu abaalmarinayey macaamiisha ku xidhan shirkadda ilaysa qaybta saabuunta taasi oo lagu abaalmarinayey macaamiishii ku guulaysatay barnaamijka tijaabi nasiibkaaga waxaana munaasabadan ka soo qaybgalay maamulka rugta ganacsiga wasaaradda ganacsiga ee dowladda puntland mas-uuliyiinta shirkadda ilaysa iyo macaamiishii ku guulaysatay barnaamijka tijaabi nasiibkaaga oo ay shirkadda ugu talagashay haddaba ugu horrayntii waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga ee puntland maxamed waaberi oo si aada u bogaadiyay dadaalka shirkadda ilaysa salaan kabacdi aada baan sharaf noogu tahay inaan kasoo qayb galno shirkadda ilays bandhiga yani ciwad celinta ama macaamiisheeda yani inay maanta kus abaalmarin ku mariso abaalmarin usiiso shirkadaas oo ah shirkadaha ugu waaweyn ka ganacsatada puntland waxay samaysaa waa shirkadaha naadirka oo warshadaha waddanka ku leh waxay soo saaraan hillaac shirkada oomada hillaac iyo maris oo hillaacdu waa qaybna waa border qaybna waa maris oo waa dhagax ooma dhagax marka aad ayay ugu mahadsan yihiin siday ganacsiga ula socdaan oo ganacsatooda ugu celinayaan maamulaha shirkadda ileesa gobollada puntland sheekh muuse cali cabdilaahi oo isna goobta ka hadla ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyey shirkadda ileesa iyo waxyaabaha ay soo saarto iyo ujeedka ha loo aasaasay shirkaddu waxa weeyaan shirkad ka ganacsato laba shay dhismaha wixii guryaha lagu dhiso oo dhan way ka ganacsataa dhammaantood waxay kaloo ka ganacsataa shirkaddu warshad bay leedahay wadaniya oo ku taalla garoowe oo soo saarta ooma hilaac iyo saabun dhagax la yidhaahdo saafi labadaa shay bay ayay warshaddu soo saartaa runtii ood garanaysaa warshad dee dalkan laga sameeyey hawsheeda ma hawl yaraa marka waxaanu u guntanay inaanu laga maarmo wixii laga keeni jiray debedda ee ay ku bixi jirtay lacagta adagi sideedabana dal walibana waxa uu soo saara unbuu dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay maxamed maxamuud kuluc indhacadde waa madaxa suuqgeynta shirkadda ilays waxaana uu sharaxaad uu ka bixinayaa ujeedkaha loo sameeyey barnaamijkan tijaabi nasiibkaaga iyo waxyaabaha loogu talagalay macaamiisha barnaamijkan waa markii labaad aynu samayno sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii halkan aanu ku qabanay xafladiisa dad badan oo reer boosaaso ayaa ku guulaystay doorkaa waxaanu ka qabanay gobolka bariya oo keliya ama magaalada boosaaso doorkan waxaanu ka qabanaynaa puntland dhammaanteed waxaanu ka qaban imanka uu barnaamijkan ka wada dhacayaa bari iyo maxaan ku idhahda boosaaso garoowe qardho iyo gaalkacyo intaba haddii aan la odhanaya waa barnaamij guud imanka puntland o dhan aan ugu talagalay dadka customarkaa ku xidhan shirkadda iles gaar ahaan kuwa iibsada oomada hilaacda inay helaan abaalmarin farxad gelisa oo wax weyn oo iyaga magaranaysa ama khasaaladaha iyo dahabka iyo sideedka dumarka haweenka waxaanu xoogga saaray waa haweenka waayo waxaanu ka shaqeynaa waxay tahay saabuun saabuuntana dadka isticmaala guryaha la taga waxay u badan yihin dumar saa daraaddeed waxaan u awoodda u saaray dhar waxa dumarka ama dahab ha ahaato ama drays ha ahaato ama khasaaladii guriga la dhiganaya ahaato waxaanu dumarka awoodda u saaray waxa weeyaan dumarku waa dadka keliya ee ah isticmaalayaasha dhabta ah intaasi kadib waxaa madasha ka hadla agaasimaha wasaaradda ganacsiga ee puntland salaad aadan maxamuuda waxaan u xil saarannahay insha allahu tacaala habaynta iyo horumarinta ganacsiga gudaha iyo dibaddaba dhiirigelinta ganacsiga kartanka xorta ah dhiirigelinta abuuridda shirkado ganacsi oo yaryar iyo kuwo waaweynba habaynta iyo kala socod iyo la socodsiinta ganacsatada gudaha iyo dibadda sida jimlada iyo tafaariiqda ilaalinta kontaroolka tayada badeecadaha dalka soo gelaya iyo kuwa ka baxaya waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celinaynaa shirkaddan ilays hilaac andhehe oo markii labaad siinaysa saami celin ganacsatadeedii macaamiisha la ahayd samaynaysa waa ku faraxsannahay inaanu ka soo qayb gallo warshadu waxay u baahan yihiin number kow in la taageero oo dowladdu ay taageerto dowladda puntland gaar ahaan innagu hadda puntland baan ee guud ahaan dowladda soomaaliya oo federaalka iyo cid kastoo taageeradaas maxaa ka mid ah waxyaalaha ugu sahlan oo lagu taageeri karo waxaa ka mid ah in canshuur dhaaf loo sameeyo warshadu haddayaan canshuur dhaaf helin waxa ay dibadda ka keensadaan oo materialka qaybna dibaddaa laga keeno dibadda laga keeno oo halkan lagu sameeyo for example hadda oomay sameeyaan mid qallalan oo adag iyo mid budo ah iyo wixii kaloo ay ku dari doonaan insha allahu tacaala waxa la midka ah markay iyagu soo saaraan oo dibadda laga keenayo waxaa la rabaa dowladdu inay canshuur badan saarto dekadda markay ka soo degayso taxka inay ku badiso si aysan ula tartami karin tii waddanka laga soo saaray oo mar walba tan waddanku ay jaban tahay markii la helo taa waxay dowladdu u samaynaysaa sidaas waxa weeye inay dhiiri geliso warshadihii gabagabadii waxaa munaasabadda soo xiray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka bari axmed xaaji maxamuuda waxaana uu sheegay guddoomiyaha in dowladda dhankeeda ay dhiirigelinayso wax soo saarka dalka iyo shirkadaha noocan oo kale ah ee horumarka dalka kusoo kordhiyey waxaan laga hadlay oo warshadaha caqabadaha haysta iyo dhibaatooyinka haysta waxaa ayaa halkan laga sheegay waana run hase ahaatee dawladdu wax kasta oo ay samaynayso wax loo iftiimiyey uu yahay dawladihii misaal dawladdii kacaanku iyadaa fikeri jirtay oo ganacsiga maamuli jirtay oo haysatay oo haddee dadkayba kala wareegi jirtay oo yani hawl iyada ay u madax banaan tahay oo iyadu iska leedahay bay ahayd laakiin ganacsiga shacabkaa leh dawladdu waa ku khasban tahay wasaaraddii ganacsigaa dhisan rugtii ganacsigaa dhisan dawlad golihii xukuumadda oo hade siyaasadii dalka hogaaminayaa dhisan kuwii baarlamaanka shuruucdii iyo nidaamkii waxyaalaha maaragtay ama horumarin ah ama ama shuruucah oo kale la samaynayo u dhisan baa inoo jooga madaxweynihii baa inoo jooga haddaba markii ay soo dhammaatay munaasabadan ayaa waxaan wareysanay qaar ka mid ah guulaystayaashii ku guulaystay barnaamijka tijaabi nasiibkaaga kuwaasi oo ku guulaystay tallaagadaha dharka lagu dhaqo dahab iyo sad dumar ah oo loogu talagalay in haweenka ay ku labistaan bismillahi raxmaani raxiim magacii waxaa la yidhaha siid absiid waxaa loo yaqaanaa maareeyo aad baan ugu faraxsanahay maadaabaan ahaa ganacsade in badan ilays ku xidhnaa ka qaybsanayay saabuunta iyo marista inay micnihii aan ku guulaysto kaarkii ay u bixiyeen tijaabi nasiibkaaga waana ku faraxsanahay inaan helo sidee sidee kugu suurto gashay inaad ku guulaysatid hadiyadan la bixinayo ama dahabka ha noqdon ama sadka dumarka ama talaagada ha noqdon waxaa igu suurta gashay anigu waxaan ahaa macmiil ku xidhan shirkadda ilays micnihii waxay soo gaadhay xog ah in la helayo tijaabi nasiibkaaga anigoo awalba ka qaadanayay saamuunta oo ku xidhnaa oo gedinayo lacagteeda kala baxayey haddana waxaan ku guulaystay inaan iibsado saamuunta ilays oo aan ka iibsado cadad dhan labaatan kiish oo saamuun ah kabacdiina waxaan ka helay kaarka tijaabi nasiibkaaga asalaamu calaykum magacay waa axmed maxamuud cumar waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maalintaan ku guulaystay hadiyadda ay bixinaysay shirkadda ilays waxaan ku guulaystay khasaalad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii waxaan ku goorinayaa ummadda shacabka meel kastay joogaan in lala shaqeeyo shirkadda ilays waa shirkadda keliya oo dalkeenna wax soo saarta waayo dalkeenna wax soo saar ma laha shirkadaha keliya oo ku dhiirata inay wax soo saarto weeye waxaan aad iyo aad ummadda ugu baaqayaa shacabka reer puntland inay isticmaalaanin oomada hillaac waayo oomooyinka kale wax laynooga keenaa dalalka barakaatu darankaygu aad buu u kacsan yahay waxaan ku guulaystay nasiibi tijaabi nasiibkaaga waxaan ku guulaystay khasaalad aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa shirkadda ilays saamuunta hillaac waxaan leeyahay dadka tayageliya shirkadaheena aynu iibsano waxyaalaha waddankeena laga sameeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidee kugu suurta gashay marka inaad ku guulaysatay talaagadan
khasaaladdan waxay igu suurta gashay waxaan furay jawaan ay ku jirto kaadh dabadeetana kaadhkii markii aan fiiriyey waxaa igu qornaa khasaalad marka saasaan igu suurta gashay inaan khasaaladdan maanta la siiyo maxaa faa'iida kuu tareesadas leedahay kaa daboolaysa maadaama aad ku guulaysatay talaagada dee wax fara badan baan ku qabsanayaa khasaaladdan waa khasaaladda oo shayga muhiimka oo guryaha waxyaalaha dharka lagu dhaqdo marka alxamdulilah ilaah waa mahad leh xafladdan ayaa ku soo dhammaatay jawi degan waxaana halkaasi shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey gebagabadii maamulka rugta ganacsiga ee puntland wasaaradda ganacsiga ee puntland iyo sidoo kale macaamiishii ku guulaystay barnaamijka tijaabi nasiibkaaga mana aha markii koowaad oo shirkadda ilaysa ay bixiso abaalmarino noocan oo kale ah oo ay dib ugu celiso bulshada qaybaheeda kala duwan iyo macaamiisheeda xasan heykale raadiyo daljir boosaaso
xildhibaan axmed cabdulaahi ilweyl oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada buurtinle ayaa sheegay in dibudhac uu ku yimid kalfadhigii golaha deegaanka ee degmada buurtinle oo la filayay shan iyo tobanka bishan inuu furmo xildhibaanka ayaa sheegay in ay horyaaleen kalfadhigan arrimo badan oo ay ka mid yihiin wax ka qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo deegaanka iyo weliba qodobo kale waxa uuna arrimahaas uga warramay weliye maxamuud cabdi ibraahim oo ku sugan stuudiyaha daljir ee boosaaso bismillahi raxmaan raxiim walaal waa mahadsantihiin waa salaamada idaacadda daljir iyo ummadda reer puntland watan reer buurtilaba abaartaasi waa tibaax waddanka o dhan mayna ka tibaaho hadda abaarta habaa ku kala daraatee reer puntland oo dhan waxay wada qabaan hooyuhu iyo soomaaliya oo dhan adigu deegaanka si fiican bay u saamaysay degmada buurtille kormeero badan oo lagu tagayna waa jibaayo lasoo kormeeray ilaa iyo hadda badii noqday maan arag laakiin dunyada waa abaarta xanuun baa u dheero dunyada waa iska la-aanaysaa haddana waxaa un dhacay biyo la-aan iyo waxa weye dunida hadda iska yaraaday meelihii xoogaa roobkaada oo dhulkaa qabtayna oo meelaha ugu darnaa dadka isku dilfulfuuleena iyadaa wixii inta laga laafay dee dadka hadda habkan u yahay waxaa arkaysaa laba reer oo geediyo waxa weeye midna meeshu kasoo guura meel kasoo guura midna kaba yarayo dadka hadda meelay u socdaanba laba yaqaan abaartaas waa iska jibaa maalin dhaweetana waxaa jiray kuwan idaacadda gudoomiyaheynu ka yidhi guddiyo abaaraad iyo waxyaabahaas aanu dhisnay waa jibay kuwan in loogu yaro xildhibaanada yada guddoomiyuhu oo lagu soo dhaweynayo xildhibaan xildhibaan indho khamre la yidhaahdo daaduu kala fadhiga waa lasoo wala shan tobanka bisha la bilaniyey waxaana anaga islaan kala fadhigaas iyo waxa weye lagaga hadlayaa dee kala fadhiga waa shan tobanka bishu ahaayo waxaan kaga hadli lahaan abaaraha waxaan kaga hadli lahaan miisaaniyadii waxa weeye degmada oo waxa weeye weli aan la dejino baarlamaanka puntland oo farifarayo waxyaalaha gabadha fadhigii doonaa fadhigii shan iyo tobanka bisha wax ilaahay hadda war kama hayno guddigii ee nagala soo jawaabin dee meeshan hadduu fadhigu ka baxo waxay ka waxay ka dhigan tahay dee degmadii waa furfuma fadhiga sharcigaasi baarlamaanku wax ku yahay haddii fadhigaasi aan la herinna waa garta marka waa tahay marka dhanka abaarta aan usoo laabanno maxay lahay hadda hadda soconaya marka dhinaca abaarta marka laga yimaado wax gurmad ah ama dadaalo soconaya ma jiraa oo dadkan dhibaatadu ay hayso ee loogu gurmanayo
gurmad waa jiraa ee jaaliyada dibadda iyo biyodhanis ba hadda ka sameeyeen ceel weyne iyo mudacli iyo biyodhanis bay ka sameeyeen oo biyodhanis baa ka socda xagga biyahana ugu daraa laakiin guddi ilaa iyo hadda dhanka maamulka ayaa dowladinay lacag meel mayana ku dhawaaqday waa ogeyd oo kolba gudooniyaasha waa u yeedhameen dee gudooniyihii xagguu jiraa kolba see keliya aaday waxa weeye gurmadkaas iyo gurmad hadda ka sokeeya ma jiro markii laga rabo midka shacabka isku tashiga uu samaynayo jaaliyadda dibadda iyo qaadamaanta ka yeerata wax yar baana la biyo hadda wax weyn ma aha laftarkeeda iyo wax ku filan maaha waa wax yar oon hadda lafta lagu soo celinayo oo oo maalin lafta lagu soo celin karo aduu marka waxaa rabnay inaan kulanka laftarkeeda hadalkan aan kaga faa'iidaysto shan iyo tobanka bisha fadhiga waa sii loo iclaamiyey guddi madaxweynuhu og yahay oo wasaaraddu og tahay oo afar abaa loo qabtay ilaa iyo haddana kaa fadhigii waxa weeye ee lama qaban muddada shan iyo tobanka bisha ahayna waxay dhaaftay hadda muddo toban beriya oo bisha hadda ko labiyo toban beriya dhaaftay guddiga annaga qeydaanu kala cararay waa tidhaaheen sida hadda guddoomiyaha cumar saraweyne oo kale dee wuxuu yidhi aqalka hoose guddiga amniga ku jiraan toddoba beriyaa kaa dhae bal toddoba waa berina suga kala fadhigana wax dib loo dhigaya ma jiraan baa la yidhi arrintaasaa marka ilaale kala fadhiga waxaan ku baaqaynaa dowladda iyo wasaaradda iyo kulli fadhigii sharciga ahaa ee looga tashan lahaa abaarahan oo dadka laisugu day lahaa ee guddiyaha rasmiga lagu qaban lahaa in waxa weeye laysuga yimaado guddigu guddoomiyahu ku dhawaaqayna abdiwaajibaa inuu guddigaas waxa weeye uu qabto laakiin maalintaa fadhiga waxaa la yidhi kala fadhigaa looga tashanayaa waxaa la waxaa loo dawaa culimaa diinka iyo kulli inay ka dhex muuqdaan iyo dadka oo dhan marka fadhigaanu dib ugu celina in lagaga tashado guddiyada wixii soo kordhana insha allah waa laga tashanayaa waa garta marka waa ta marka guddiga maxay tahay waxyaabaha uu qabanayo
guddiga ilaa la dee kolba guddoomiyihii isagaa dee ra'digiisa ka dabcan oo keenay golaha meel dhowto kulanka soo dhaweynta xildhibaanka federaalka indhakamro buwaadidi markuu naga baxay buu hor keenay oo yidhi guddi waxa weeye xildhibaanadiidan guddiga u kala xeeriyo oo dib ka qayb gala kulan garaya iyo adiga haddii laga tashadana waxaan nidhi kala fadhigaanu kaga tashanaynaa guddiyadaas waxa weye guddiyo xildhibaanada keliya bay ahaayeen oo dee qaabaha bulshada inay ka dhex muuqdaan sida waxa weeye culimaa diinka iyo ganacsatada iyo dadka wax laga qaadayo odayaasha nabadoonada iyo kulli bulshada usoo qumayso waxa weeye in raggaas oo dhan waxa weeye laga qaybgeliyo adigu haddaanu marka ra'yigiis wadaagsanay guddiyahaas guddiya hadda fariistay ma aha waa waxaa ugu talagalnay kala fadhiga aanu u ballanay oo maadaama kala fadhiga hadda sharciga aha ilxbilolaha taagan inaan kala fadhiga kaga doonay wixii guddiyaa bulshadana laga soo qaybgeliya kala fadhigo abaaraha aada cod aanu saaran marka kala fadhigii aan sugaynaa hadda guddigii iyo wasaaraddii kulli waa ugu baaqaynaa in kala fadhiga degmada la qabto waa garta waa taasiyo taagan yihiin waa garta maamulka ma weydiiseen marka sababta kala fadhiga loo qaban waayo waktigiisa
waa weydiinay maamulka maalintii waa la weydiiyey isagu wuxuuba dabcan inuu cod geliyo oo dib u qaado kala fadhigo awalla haddee maamulka isagaa ka cararaya kala fadhigo maaqaan anigu ujeedu ka leeyahay isagaa barnaamijkan watay annagana waa dibna waxaan fadhi dastuuriya sharciga cidna gelinmayo loona qaadi mayo waxa weeye guddigaa qabtay guddigii baanu la hadlaynaa adigu guddigaan la hadla shirka markaa kasoo baxay tigooburiga aqalka hoosta maadaama gudoomiyihii gobolka iyo agaasiyihii iyo cabdicasiis mid cumnikoor wasaaradda labadiba ay ku jiraan guddiga amniga aqalka hoose garan oo hawlo ka dhaxayen hadda hawlaha taagan yihiin toddobadaa beri buu gubarkeeru codsado oo waxa weeye annagaa diimaana toddobadaa beri ka bacdi hawshaas baaxad weyn baa haysata waana ku qanacnaa inaan toddobadaa beri waa sugaynaa waxaan ka codsananaa inaysa toddobadaa beri dhaaf dhaafin kolba waa dhegeysanayaan codkayada
maalmihii ugu dambeeyey dalkaasi zambiya gaar ahaana magaalada indoola waxaa ka soconaysay qabasho lagu samaynayo dadka soomaalida ee halkaas ku dhaqan ujeeddada ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii loo kala ogaan lahaa dadka sharciga ku jooga iyo kuwa aan sharciga lahayn ee halkaas ku sugan wararka ayaa wuxuu sheegayaa in haddii la helo dad aan sharciga ku joogin la geyn doono xeryo qaxooti taas oo iyaguna dhibaato la sheegayo inay kala kulmi doonaan gaar ahaana dhinaca malaariyada iyo kaneecada oo halkaas ku badan waxaana arrimahaas iiga warramay shariif cabdi angar oo isagu ku sugan indhoola kana mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee halkaas ku sugan wuxuu duubay hal saac habeenimo duubay nineteenka ama hal saac habeenimo dadku yaqaaniin ma shalay baa mise waa maanta waa maanta wey maanta maanta xagee ka bilowdayna wuxuu ka duubay magaalada indoola dadka la raafay marka imse dhan yihiin dadka la raafay waxa weeye soomaalidu ilaa boqol bay ahayd dadka kaloo dee koranta dhan baa la raafay dadka kalena waxa weeye ayagu dad ilaa saddex boqol la raafay laakiin soomaalidu boqol bay ku lahayd sababta loo raafay ma laydin sheegay iyo sababta loo raafayo annaga wax naloo sheegay ma jiraan dadkii marka anagu anigu waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii farastuurkayd oo kabadilaay soo daawiyey marka dad dadkii hal saacadeenimo ilaa saddex saac oo subaxnimo saasay meel taagnaayeen haddii ala kuurayaa qof dee sharcina oo wadanka sharci ku jooga oo intii laba iyo tobanka caawa askar lagu wareejiyey si utaagnaa utaagna kanaha wuxuu suuliyaal yahira iyo islaamo iyo odayaal markii saddex saac subaxnimo qof walba sharciisu la soo baxay la yiri iska tag wana iyagoo sharcigooda haystaan kii la yiri waqtigii baa dhacay xidigii watay sabtidoo kale haaf day way shaqeeyaan ilaa lix saac shaqeey lix saac markay tahay qofkii sharcigiisa haystan shabaqa lagu riday baa bolisoo lagu riday oo wadaawey reason ah qof sharci haysta oo wadanka sharci ku jooga maantayda markay shaqada lasoo galaa lagu soo celinaya dadka xagee la geeyey marka markii la raafay markii laga raafay waxaa la geeyey meel isqortiina la geeyey oo oo meelaha dulan lagu ciyaaro xaggaasaa laisugu geeyey ujeedada marka dadka loo qabanaya ma sharciga dalka oo dadka aan haysan baa la qabanayaa oo waxaa la leeyahay wixii aan sharci sharci dalka joogin baa la qabanayay mase waa guud ahaan qofkii kasta oo aan wadanka u dhalan baa la qabanayay waxaa la qabanayay dee qof kastoo aan wadanka u dhalan baa la qabanayay haade de qofku wadanku dadku iyaga marku wadanka yimaado oo dabalki ku yimaada adna degenaanshaha sharci baa la siiyaa qofkii wadanka si qaldan kusoo galay ama aan sharci haysan hal xilo taa dhimaada sharciga dhigaya laakiin qof basaboorkii wadanka haysta iyo qof intri residensiga degenaanshaha haysta iyo qof sharciga wes dimatayo oo haysta midna lama kala reebin kulligoodba hal meela laisugu geeyey waayahay marka dadkii haddii meel lasugu geeyey ma la kala soocado wixii sharci leh iyo wixii aan sharci lahayn ma la kala saaray dadka badankooda sharci bay haystaan oo qof sharci la-aan adigu ama ama laba ama mid weeye oo sharci ku xiraysa wax ka qaldama usoo bixi waayo ama dowladda ujidoor jirka laga saaray laakiin dadkaasi adigoo boqolkiiba sideetan iyo shan sharci bay haystaan iyagoo sharcigooda haystaba haddana brisoka baa lagu xireeyay waxaa la yidhi maanteeda marka shaqo lagu soo laabto baa hawshina la gelayaa waa kuwii sharciga haysta kuwii sharciga aan haysan maxaa la yidhi iyaga waa iyagaa sharciga haysan kaar qaxootiga waxay iska haystaan markii dee maanta lasoo noqoto waxa awalba markiiba ay qabtaan xeryaha qaxootiga loo diraa laakiin waxaa inta waxa weeye qof sharci haysta oo liiga wadanka ku jooga baa mar walba inta loo yimaado bahadeenbarka guddiga lagala baxa waxa baa meel lagu dhexdeeya matalatada barka soo weeraro oo qoy lagu hajimaan inta lagala baxa waxa la geenayaa meel kaneeco roob dhibaato inta wada ku biryata inta imaanaysa marka aad baa ummadii xalay ugu dhibtootay dhib badan baa ka gaaray badankoodina waa la soo daayay laga soo cida ahaayeen in waqtiga ka dhaxayna beriso baa loo gudbiyay waxaa la yidhi beriso hadii maandeeda maanta ah haddana maqaar waxaa jira maqaar waxaa- maqaar waxaa jira aan sharci lahayn oo la soo daayey maya qof sharci aan lahayn oo la soo daayay ma jiro kuwii sharciga lahaada qeyb la hadheen welibabanaa soo daayeen labaatan qofna waa la hadheen weliba meeshii bay marka ku jiraan kuwaas laga haray mase meelo kale loo sii qaada na gaari shaqlaa waa laga soo qaaday bilisonka xabsiga weyn oo oo oo brisbane kasaa la geeyey ugu dambeyntii marka ma magaaladaas keliya indhoolo buu ka socdaa qaqabashada ka socotaa mise gobolada kalena waa ka socotaa maya waa indhoolo keliya weeye indhoolo keliya weeye agtile markii ay saas kooraaf u samaynayaan magaalada mar bay ka sameeyaan marka xalay indhoolo keliya ahayd maqalda lusaaqe iyo magaalada kale soomaaliya degan tahay kooraa ku badan tahayna maalmarkaba ka dhacaa marka ayagu waxay sameeyeen kiil ad bay dhahaan oo waxaa kuleeyahay wadanka dad xabsida ama dad midoonaysa madaxyo iyo waxwada baa baa inay soo galaan laga baqayaa marka markii waxa usoo gelinaya marka ayaan joogno waa inaa wadanka keliya afsamayn oo dadka wadanka jooga wixii sharci haystana aan aragno waxaan sharci haystana aan ka tarxilno wixii iska soo galana aan ogaano baydo xal uga dhigayaan barnaamijkii caawa iyo daljirna intaas ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulantideena dambe barnaamijka mid lamida intaan suguman doonno waa jamaal faarax aadan idinku dhaafay sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu